kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka bandhiga dhaqaalaha raadiyo himil ayaad ka dhegaysataan toddobaadkii xilligan oo kale waxaadna kaga bogataan xogo nolosheenna wax ku kordhin kara isbuucanna waxaan idin haynaa standarku wuxuu leeyahay waxaa la yidhaahdo barometris oo sheegahaya tayada shayga soo gelahaya dalka iyo taariikhdu dhacayo taariikhda la soo saaray dalka laga soo saaray warshadii soo saartay siduu yahay wax walbaa la ogaanaya shay kasta maxay badeecadaha dalkale kenya ka bedeli kartaa dib u howlgelinta hay-adda tayadhoorka soomaaliyeed martideenna ayaa ku iifinaysa sidoo kale qodobada waxaa ka mid ah xayeysiimo ku jira tiktok iyo instagram oo abuuray arrin halis ah haweenay qashinka caagadaha iyo baxaha ka samaysa bulkeyti awood badan shirkadda facebook oo muuqaal uu lahaa donald trump ka saartay boggeeda iyo badeecadaha u k ee loo dhoofiyo midooda yurub oo hoos u dhacay afartan boqolkiiba qodobadaha iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka farsamadu waa ibraahim yare aniguna waxaan ahay maxamed xasan soo dhawaada saaxiibayaal agaag muddo soddon sano kadib waa guul u soo hoyatay dalkeenna maadaama dib loo furay hay-adda tayadhoorka soomaaliyeed oo markii ugu horraysa yeelatay shaybaarka tayadhoorka badeecadaha qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dalka oo uu hogaaminayo ra-iisul wasaare rooble ayaa toddobaadkii ayna ka soo gudubnay daaha ka qaaday shaybaarka oo loogu talagalay in lagu baaro tayada badeecadaha la soo dejiyo iyo kuwa la dhoofiyo haddaba waa maxay shaqada uu qalabkani qabanayo baahi intee la-eg ayaa loo qabay maxayse badeecadaha dalka la keenayo ka bedeli kartaa weydiimahaas iyo kuwo kale waxaan hor dhignay oo inoogu warcelinaya aadan xasan bare oo ah maareeyaha guud ee hay-adda tayadhoorka soomaaliyeed waa mahadsan tahay qalabkan horta ra-iisaaruhu waxa uu daaha furay waa standar standarkii uu yeelan lahaa dalka weye waxaa weeye standar waa hal waa halbeeg habraacyo documenti lagu ilaalinayo tayada agabka iyo badeecadaha dal kastoo gala kuwa maaragtay laga dhoofinayo iyo kuwa ka baxaba marka waxaa weeye standardkii noocaas ahaa oo soomaaliya ka maqnaa oo intay burburtay oo dhan aan dib loo hagaajin ayaa soomaaliya haddeer maaragtay yeelatay si dalkan waxa soo galahayana loo fiiriyo oo dhibaatooyin caafimaadka iyo dhibaata ay ku jirtay waxa baxayana shahaado loo siiyo ay ku baxaan marka standardkaas baa waxa risaalo daafro shaqada uu qabanahayo sharcigan iyo kuwo kaloo badan waxaa la dhisay hay-ad la yidhaahdo hay-adda tayadhowrka soomaaliyeed oo magaceeda loo yaqaano somali loo yaqaano hay-ad tayadhowrka soomaliya somali bureau standard in dhaho waxaa lagu dhisay sharci dowladeed oo baarlamaanka soo maray si ay hay-addaas u ilaaliso maaragtay tayada dalka waxa soo galahaya iyo waxa ka baxaya hay-addaas marka howlaha ay qabanayso ayaa waxaa ka mid ahaa in dalku standardkan yeesho in dalka wixii soo galahaya la hubiyo tayadooda oo quality-ga laga rabo ayna ka hooseyn wax dhacay aan dalka la keenin wax qaymahooda hooseeyaan oo maaragtay sidii laga rabay ahayn aan la keenin waxa dhoofahaya shahaado loo helo gudaha waxa yaalla maaragtay wax lagu kalsoonaan karaa ay noqdaan si dalka wixii investment ku samaysanayana ay maaragtay ay dhiirigelin u helaan oo ugu kalsoonaadaan waxa baxayana suuqyada caalamiga loo aado oo horey loo maaragtay loo ogolaado soomaaliya wax soo saarkeeda inay suuqyada caalamiga gaaraan marka hay-addaasaa la dhisay hay-addaas shaqooyinka laga rabaa waxaa ka mid a inay standardkaas dalka u samayso in soomaaliya maaragtay ganacsigeedii la fududeeyo oo loo helo shahaadooyinkaas inay degto meelihii dalka laga soo galahaya dekedihii aeroboradii iyo meelaha kale oo muhiimkaa si maaragtay ay soomaaliya u noqoto dee dalalka la aamini karo oo lagu kalsoon yahay maaragtay waxa laga isticmaalayo inay yihiin wax saxa beeg beeg ayna ahayn maxaa xilligan kusoo beegay ayaad isleedahay marka
wallahi xilligan waxaa kusoo beegay muhiimadda ay leedahay soomaaliya waxaa dib usoo dhismahayo institutionskii iyo hay-adihii dawliga ahaa yaa soo xoogeysanhaya oo dhismahaya hay-addan marka waxay noqotay muhiimad gaar ahay dalka soomaaliya u yeelatay number one waxaa weeye dowladda soomaaliya waxay rabtaa inay ka mid noqoto hay-adaha caalamiga w t o hay-adda ganacsiga adduunka comesa oo ayana ganacsiga iyo kuwan rijinka sida east africa oo kale looma ogolaanayo soomaaliya haddayna standardka lahayn sababtoo standardka waxaasoo dhan waxa weeye waxa dhex maraya heshiisyada caalamiga oo business integrationka qaybta wixii ganacsi ah iyo wixii horumarina Eh, dalku hadduuna lahayn standard iyo wax lagu kontaroolo iyo nidaam lahayn heshiis lama geli karo marka dowladda soomaaliya iyadoo rabta heshiisyadaas inay gasho iyo sharuud bay ku noqotay in la helo standardkii oo heshiisyadaas qayb ka noqonaya marka standardkii in la sameeyo dalkana wixii soo galayo wixii ka bixiya la hubi in la hubiyo Eh, heshiisyadaas caalamigana ay ka mid muuqato dukumentiyada soomaaliya inay dib usoo dhisantay standardkeeda ay leedahay hay-addii ka shaqeynaysa quality controlka ay shaqeynayso ciddii kusoo dhiiranaysa maanta inta la hubo inaan maaragta wax feeg ah iyo qashina la keenayn dalkii uu yahay dal nabad qaba oo ninkii maaragta investa garaysanay ku kalsoonaan karo marka hay-adda waxaas kusoo gudbay Een, waa tahay qaab noocee ayay marka u shaqeynaysaa ee hay-ad ama qaabkii hore mise qaab cusub
runtii qaab cusub bay u shaqeynaysaa Eh, waxaa kala duwan xilligii hore eh, adduunku eh, kama jirin dhibaatooyinkan badan oo haddeer eh, ka dhacay oo waxyaalaha maaragtay khataraha iyo sumaha iyo waxyaalaha loo baahnay la isku dhoofiyo ma badnayn waagii hore Mhm.
laakiin hadda waxaa weeye adduunkii oo dhan baa waxay ku wada shaqeynayaan global maaragtay village oo eh, isku gudbahaya marka hay-addan eh, dalka laba sistemaa lagu shaqeynaya waagi hore gudaha besa laga shaqeyn jiray hadda waxay ka shaqeynaysaa adduunka oo dhan dal kasta oo wax naga soo aadahayaan waxaa lagu soo baarahayaa meesheeda alaabta naga soo aadaysa eh, brazil iyo china oo soomaaliya soo aadaysa Eh, barnaamij waxaa loo sameynhayaa la yidhaahdo preshiment inspection oo lagu controlhayo eh, brazil lagu hubinayo taag lagu soo dhejinayo electroniga halkan markuu yimaadana la fiirinayo inuu leeyahay hadduu sax yahay waxaa la hubaa waxaasu inay leeyihiin eh, tayadii laga rabay waa loo soo deynaya dalka haddii kale laab baa la marinahayaa oo si laab waa la- laboratoryga lagu maarahayaa Eh, markii la ogaado inuu fiican yahayna dalku soo gelayaa hadduu xun yahayna waxaa lagu celinayaa meeshiisii ama ama waxaa la saarahayaa eh, bahalka la yidhaahdo ama waa la gubayaa ama dib baa loo celinaya sababtoo ah waxaa la ilaalinayaa ee dhibaatooyinka badan oo haysta shacabka soomaaliyeed iyo kansarka iyo cudurrada iyo daawooyin ka dhacay iyo qalab ka dhacay iyo waxa liita iyo waxaasoo dhan baa la rabaa in laga hortago marka hay-addaas oo shaqeynaysa dalka dibaddiisana waxbaa lagu soo baaraya oo Mhm.
heshiisyo caalami ah la gelaya gudahana laabab baa la keenaya oo gudahana maaragtay control baa lagu sameynaya iyo meelaha wax ka soo galaan oo dhan iyo madaarada iyo iyo maaragtay eh, dekedaha iyo iyo iyo maarata border committeeska meelaha xuduudaha Mhm. Een, saas oo shaqeynaysa mm, een, waa mahadsanta aragtidaada marka baahi intee la-eg ayaa loo qabaya kula tahay
Eh, runtii xaqiiqdii waa waxa weeye eh, la-aan hay-addan la-aanteed eh, eh, waxayba ku ahay ji- qatar maaragtay eh, badbaadada maaragtay ummadda maaragtay aad bay muhiim u tahay Mhm.
Eh, dalalka waxay uga jirtaa kaalinta koowaad bay uga jirtaa marka eh, dal aan la ogeyn waxa soo gelaya waxa ka baxaya caafimaadkooda waxay yihiin aan la ogeyn eh, waa khatar kale wey waxaa waxyaalaha dhacay oo dalkan la keeno eh, iyo dhibaatooyinka ay geystaan eh, iyo cudurrada ay keenaan iyo dadka u dhinta waxay ka badan yihiin dadka ama maaragtay colaadaha ama dhibaatooyinka kale ay naga dilaan xaqiiqdii marka waa arrin dhibaato ah oo weyn yaa laga filayaa hay-addan maaragtay inay xal u hesho Eh, haddii maaragtay muhiimadaasay leedahay hay-addan Een, sida aan aragna ama jirto oo adigana aad hadda een, carab dhowday ee dalka inta badan waxaan aragnay waxyaabo sidaa oo kale daawo haddii ahaan lahayd ama cunto oo dhacay in la keeno marka maxaad is leedahay badeecadaha dalka la keenayo waa ay ka bedeli kartaa hay-adan absolutely waa arrimaha ugu muhiimsan oo hay-addan eh, eh, mandatekeedu yahay waxaa weeye sharuuc baa la dejinayaa standardkaasu ka mid yahay Mhm, standardkaad hadda ra-iisul wasaaruhu daah furay eh, waxaan lahayn standardku wuxuu leeyahay waxaa la yidhaahdo parameters oo sheegahaya tayada shayga soo gelahaya dalka mhm, taya iyo taariikhdu dhacayo taariikhda la soo saaray dalka laga soo saaray urshadii soo saartay siduu yahay wax walbaa la ogaanaya shay kastoo dalkan soo gelay maadaama saasay tahay waxaan u qalmin tayadii laga rabana ma soo galayaan marka runtii hay-addan muhiimadda ay u leedahay in maaragtay waxaas la ilaaliyo wax lasoo koobi kara maaha laakiin waxa weeye waxaasoo dhan bay qabanaysaa mushkul waata hadda qalabkii ayaa dabcan mar dhow la dahfuray marka halkee la dhigi doonaa ma garoonka mise degeda
standardka la dahfuray waxa weeye waa documentiga la raacayay standardkaas waxaa isticmaali doona ganacsatada dadka soomaaliyeed oo muhiimkaa cid kastoo wax dalkan keenta baa maaragtay yaa la siin doonaa oo koobiye ka qaadan doonta oo waxaa online systemaha loo samayn doonaa laakiin qalabo kalaa jirhaya laab baa jiraya oo la dhigi doonaa dekadaha aeroboorada iyo meelaha kale oo muhiimkaa waxaa soo gala dalka o dhanna waa la hubinayaa hadii ilaaha yidhaahdo marka standardkan saasuu ahaanaya waa documenti dadka o dhan accesska u helayaan online baa laga dhigi doonaa hadii ilaha yidhaahdo waxa uu hubinaya marka ma badeecado gaar ah mise waa shay kasta waay shayka asig waa wax walboo dalka soo galayo wixii dalka soo galayo laba noocaa la samaynayaa nooc waa noocaan kuu sheegay oo waxaa la dhahaa conformity assessment oo kor baa lagu soo baaraya dalalkay kasoo baxayaan yaa heshiis lala gelayaa waxa weeye bilshardi dalkii markii la ogaado hal shay oo qaldan soo dirayna waxaa lagu celinayaa dalkii warshadii soo saartay baa dalkii laleeyahay shahaadada kala noqda waa heshiis caalami oo adduunka o dhan hadda ku jiro soomaaliya ka qayb noqonayso hay-ado kale oo hay-adan oo kale shaqadeeda qabto caalamka o dhan joogaa jira wada shaqayn baa dhex maraysa waxaa la isla ilaalinayaa waxyaalaha khatarta keeni kara inaan dalalka isku marka marka qaabka loo loo shaqaynayo qaabkaa isku xiran wa
marka hadda maxaa laga rajeynayaa inuu wax ka bedelo
wuxuu wax ka bedelahayaa wax weyn wax tayo lahaa dadku helahayaa daawo nadiif ah oo sidii laga rabay ahaa dadku helahayaa cunto nadiifa oo sidii laga rabay helahayaa qalabka dhismo nadiif waxyaalihii halkan waxa weeye soomaaliya soddonkii sano ma lahayn wax controla marka ninka ilaahay ka baqahaya oo waxa fiican keensada midkaan ilaahay ka baqayn oo waxa khatarta oo maanta ilmihii iyo dadkii ku baaba'ahayaan keena labadoodii waa isku dhex jiraan waa isdhex yaalaan marka waxaa la rabaa standardkan wuxuu kala saarayaa kii waxa saxdaa keenahayana wuxuu maaragtay taageerayaa sababtoo ah wuxuu ka ilaalinayaa kii waxa qashinkaa watay kii waxa xun watayna waxaa weeye wixii xumaabuu ka baqayaayo dee waa standard baa la keenay dalkii waa isbedelay wax fiican buu keenaya ama wuu iska joojinaya ama wax fiican buu keenaya marka standardkan wuxuu wax ka bedelayaa nolosha dadka badqabta iyo caafimaadka dalka maaragtay dal la aamini karaa ay noqoto sababtoo ah meeshii haddii meel safe loo soo doofinayo oon cid controlaysid oo dhibaata ka jirto cidna ma infesta garaysanayso maalgashi ma samaysanayso hanti ma gashanayso ma aaminayso marka in la aaminaa imaanaysa inaad adigu waxaad cabaysa waxaad cunaysa aamintaa imaanaysa waxaad haysata inay wax saxa yihiin baa imaanaya kalsoonida halkaa ka dhalanaysa marka kalsoonidaasaa laga rabaa standardaan iyo hay-adan inay inay abuurto ugu dambeyn adigoo aad u mahadsan oo aan kaaga mahadcelinen waqtigaada maxaad taloa usoo jeedin lahayd bulshada soomaaliyeed ee ku dhegeysanaysa gaar ahaan ganacsatada maxaad ugu baaqi lahayd
waxaan dhihi lahaa bulshada soomaaliyeed way la socdaan xilliga adag dhibaatada lasoo maray waxay kaloo fahmi karaan baahida loo qabo in la ilaaliyo tayada alaabooyinka iyo waxay maaragtay dalka soo gala oo dhibaatooyinka badan oo caafimaadka oo dadka hay waxyaalaha kale oo liita oo loo soo dhoofiyo soomaaliya sumcadeedii iyo jiritaankeedii iyo caafimaadka jiraa in laga wada shaqeeyo sidii loo ilaalin lahaa badqabka iyo maaragtay iyo iyo caafimaadka bulshada loo ilaalin lahaa
waa tahay waxaad dhegaysanaysaan raadiyo himil boqollabodhibcshan megahartis gaar ahaan barnaamijka bandhiga dhaqaalaha markanna waxaad ku soo dhowaataan wararka dhaqaalaha ee barnaamijka xaysiimo ku jira tiktok iyo instagram ayaa abuuray arrimo halis ah barnaamijyada abstoreka lagu bedelo muuqaalka jirka ee lagu xayeysiiyo tiktok iyo instagram ayaa abuuray dhibaato dhinaca cuntada ah oo ay la kulmeen dhallinyarada sida ay sheegeen ururada samafalka xaysiimahaas ayaa lagu qeexaa sida ablikeshannadaas loogu adeegsan karo in lagu bedelo sawirada muuqaalka sida in laisku caadeeyo ama murqo aan jirin lagu samaysto hay-adaha samafalka ee ka shaqeeya ka hortagga dhibaatooyinka la xiriira cuntada ayaa sheegay in shirkadaha tiknolojiyadda looga baahan yahay in ay dib oegis ku sameeyaan saameynta ay qaar ka mid ah adeegyadooda ku yeelanayaan dadka nugul walaaca ugu weyn ayaa ah in ay xaysiimahaas ay dadka ku marahabaabiyaan dad jirkooda dhisan yahay iyagoo ballanqaadaya in haddii talooyinkooda la raaco uu qof walba jirhkiisa sidaas u ekaan karo qaar badan oo ka mid ah dhallinyarada ayaa la sheegay in iyagoo talooyinkaas qaadanaya ay cuntada ka go'een dhibaatana ay la kulmeen tiktok iyo instagram ayaa sheegay in ablikeshannadaas ay u oggolaadeen bogagooda aysan ku xadgudbin shuruucda xaysiimaha laakiin maamulka tiktok ayaa intaas ku daray in ay dib u eegis joogto ah ku sameeyaan nidaamkooda shaqo waxay sheegeen in ay mar walba la socoto islamarkaana xoojiso shuruucdeeda si ay u taageerto arrimaha lagu ilaaliyo qawaaniintooda shirkadahan qaybta ka ah baraha bulshada ku xidhiirto oo dadka isticmaala ay u badan yihiin dhallinyarada ayaa sanadkii lasoo dhaafay mamnuucay xayeysiimo ay sameynayeen ablikeeshano dhiirigeliya in cuntada laga soomo ama la isticmaalo dawooyin xaddhaaf ah oo lagu dhimo miisaanka haweenay qashinka caagadaha iyo bacaha ka samaysa abulkeyti awood badan zambi mate oo ah haweenay u dhalatay kenya waxay dadaalkeeda ugu badan ku bixisaa sidii loo soo afjari lahaa dhibaatada wasaqaynta caagadaha iyo bacaha ee ka jira dalkeeda shaqadeeda waa in ay dib u hagaajiso waxyaabaha raadiga ah ee bacaha la tuuro iskudaygaas waxaa ka soo baxay natiijo sare oo aysan xitaa ku guulaysan warshadaha wax soo saarka ah ee dunida ka jira warshadeeda oo ku taala nairobi waxay qashinka bacaha ka soo saartaa abulkeyti la sheegay in uu aad u awood badan yahay sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee routers wax soo saarkanaga wuxuu shan ilaa iyo toddoba jeer ka awood badan yahay shubka sidaas waxaa tiri haweeneyda lagu magacaabo nazambi mate warshadeeda jange makaris waxay qashinka ka soo aruursataa haraadiga warshadaha wax soo saarka kadib waxay u rogtaa wax soo saar faa'iido leh shirkadda facebook ayaa muuqaal uu lahaa donald trump ka saartay boggeeda facebook ayaa bogga xaaska wiilkiisa ka saartay muuqaal uu lahaa madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump shabakadda baraha bulshada ugu weyn ee facebook wuxuu master trump uu waxyaraad saaray bishii januari kadib markii ay taageerayaashiisa ay weerareen dhismaha kongareska oo ku yaala magaalada washington lara trump oo barnaamij ku leh warbaahinta focus news waxay marar badan sodongeed trump ay ka waraysatay arrimo kala duwan kadibna waxay soo dhigtay sawirka ay ka qaaday fariin email ah oo ay facebook u soo dirtay oo ay ugu sheegayso in boggeeda la xiyiri karo fariinta emailka ayaa u qornayd sidan waxaan kuula socodsiinaynaa bogga lara trump ee facebook inaan ka saarnay waxyaabihii ku jiray ee ku saabsanaa hadalka madaxweyne trump taasoo ka baxsan xayndaabka aan u dejinnay akownnada facebook iyo instagram ee uu leeyahay donald trump waxaana intaa dheer codka donald trump ee shabakadda lagu baahiyana in la saarayo taasoo keenaysa in xayraad dheeri ah la saarayo akownadiisa lara trump oo guursatay erig oo ah wiil uu dhalay trump barnaamijkeeda tabinta tooska ah ee dhinaca internetka ay adeegsan lahayd waxay ku soo bandhig muuqaal ahaan iyada oo bugga ay ku leedahay facebook soo dhigtay facebook waxaa bogga trump ay xayirtay wixii ka dambeeyey toddobadii januari xilligaas oo ku beegneyd weerarkii ay taageerayaashiisu ku qaadeen xarunta koongareska badeecadaha u k ee loo dhoofiyo midooda yurub oo hoos u dhacay afartan boqolkiiba badeecadaha u k ee loo dhoofiyo midooda yurub ayaa hoos u dhacay afartan boqolkiiba bishii janaayo sida laga soo xigtay xafiiska tirakoobka qaranka halka soo dejinta ay hoos u dhacday labaatan isdeed dhibic sideed boqolkiiba tirooyinku waxay muujinayaan hoosu dhicii ugu weynaa tan iyo markii ay diiwaanadu bilowdeen sanadkii kun sagaal boqol toddoba iyo sagaashankii waana kuwii ugu horreeyey tan iyo markii ay dhaqangaleen xeerarka cusub ee ganacsiga ee u dhexeeya u k iyo midooda yurub xafiis ka tir koobka qaranka ingiriiska wuxuu sheegay in arrimo kumeel gaar ah ay u badan tahay inay ka dambeeyeen inta badan dhicitaanka dhanka kale xogo cusub ayaa muujiyey in dhaqaalaha midooda yurub oo hoos u dhacay laba dhibic sagaal boqolkiiba bishii januari dhaqaalaha ayaa sagaal boqolkiiba ka yar sidii uu ahaa ka hor cudurka covid nteen ee dunida dhan saameeyey guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka waxaa soo saaray idinlana socodsiinaya anigoo ah maxamed xasan halka farsamadana uu ahaa ibraahim yare intaan kuwada kulmi doonno barnaamijkan kan xiga sidaasi nabadgelyo